Dhibaatada iyo cadaadiska la soo maro wakhtiga qaxa lagu jiro ayaa keeni kara cudurro fara badan. Markaa haddii aad dareento inaad qaxa ku soo xanuunsatay, waa inaad isla markiiba dhakhtar raadsataa. Haddii aad ku fakarto ama ay kugu dhalato inaad isdisho, waa inaad isla markiiba dadka kuugu dhow xaaladaada u sheegtaa. Xanuunada qaarkood adiga ayaaba iska dhowri kara oo waxaa jira xirfado aad isku daweyn karto. Maxaad samayn kartaa haddii aanad habeenkii si fiican u seexan karin ama aad riyo xun ku riyooto? Haddii aad hurdo xumo isku aragto habeenkii wakhti joogto ah sariirta aad. Haddii aanad hurdada ku noqon karin, wax uun samee oo ismashquuli ilaa aad ka dareemaysid in aad hurdoon rabtid.